gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho doctor xasan maxamed xuseen muungaab ayaa xariga ka jaray afar wado laami ah kuwaas oo laga hirgeliyey waaxda aktoob ee degmada hodan iyadoo dhismaha wadooyinkan ay iska kaashanayeen bulshada maamulka degmada iyo dowladda hoose ee xamar gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa sheegay in dhismaha wadooyinkan ay kaalin weyn ka qaadanayaan horumarka caasimada wuxuuna sheegay in ay socdaan qorshayaal kale oo lagu dhisayo wadooyin muhiim ah iyo furista wadooyinka xiran ee magaalada muqdisho kuwooda aan culayska amni ku jirin si loo fudeeya isku socodka bulshada gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan horumarka ka socda caasimada ee dhanka dib u dhiska soo celinta bilicda iyo amniga runtii maanta munaasabadan aan xarigga uga jarnay waa astaan weyn oo tusinayso horumarka iyo waxqabadka ka socdo maamulka gobolka banaadir dowladda hoose ee xamar mashaariicda waaweyn ee horumarineed ee la xiriirta dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha magaalada wadadan waa wado yacni aada iyo aada maaragtay si wanaagsan loo dhisay sidai odayaasha dhaqanka ninka magacooda ku hadlayo uu sheegana weliba waa dhowr wado oo maaragtay yacni ilaa iyo afar wado oo maaragtay yacni iswada kaabaya markaan aada iyo aadaan u faraxsannahay inay waddadan maanta xarig jarkeeda oo halkan uu ku qabsoomay runtii waan u mahad celinayaa ganacsatada ka qeyb qaadatay iyo maamulka degmada hodan arrintaasna waxay mar walba ay astaan iyo markhaati cad u tahay muhiimadda ay leedahay iskaashiga bulshada gobolka banaadir iyo maamulka gobolkaba inay iska kaashadaan horumarinta caasimadda inay iska kaashadaan maamulka gobolka keligiis wax ma qaban karo bulshadana kaligeed wax ma qaban karto marka inaan bulshadeen bulshadeenna iyo annagaba aan iskaashano waxa waayey oo wax kastee magaaladan horumarkeeda kaalin ka qaadanay aan iska kaashano waa arrin waa arrin aada iyo aada u wanaagsan waaye marka waan hambalyeynayaa waana arrin aada iyo aada maaragtay runtii muhiim u ah inay sii socoto insha allahu tacaala maamulka gobolka banaadir arrimaha la xiriira dib u dhiska wadooyinka waa arrimaha waxay kamid tahay hortebinta u leh maamulka gobolka banaadir yacni dib u dhiska wadooyinka kaliya ku masinini waxaa iyadana marka laga hadlayo soo celinta bilicda magaalada dib u dhiska wadooyinka iyo nadaafadda wadooyinka waa isla socdaan markaan haddii ilaahay yidhaahdo waxaan wadnaa mashruuc weyn oo isagana lagu soo celinayo bilicdii ay lahayd magaaladan waa mashruuc la xiriira nadaafadda guud ee caasimadda iyo sidii magaaladan ay u heli lahayd oo ugu furi lahay mashruuc weyn oo lagu dhisayo biyo mareeno waaweyn iyo bulaacdihii magaaladan biyaha iyo wasaqda ka yani lagu maareyn lahaa oo ka saari lahaa hadii la yidhaahdo yacni dhowr sano kadib magaaladan waxaa la rabaa inay noqoto magaalo nadiif ah magaaladu ammaan wanaagsanna wuu ka jiraa waad ogtihiin ammaankaasna waxaan doonaynaa inaan lagu fara adeego bulshada ugu baaqaynaa haddii ilaahay yidhaahdo wadooyin maalin hore wado ayaa maarata la furay waad ogtihiin dhowr wadana waa la furi doonaa usbuuc usbuucan iyo usbuuca ka xigaba insha allahu tacala oo magaalada kamid ah qaab oo waxaa loo furayaa nidaamsan oo qorshaysan oo hay-adaha amnigana ay maaragtay kaalintooda ay ka leeyihiin waxaan rabnaa in shacabkiina wadooyinka la furo wixii aan muhiimad weyn amniga u lahayn isla markaasna ammaankiina la ilaaliyo oo hal dhagax maaragtay laba shimbir lagu dila haddii ilah yidhaahdo magaalada ammaan waaye marka madaahirta amni darada waa in la yareeyaa markaan haddii dhowr meel ay sii xirnaadaanna hadafku waxa waaye in ammaankii weli lagu sii fara adeego oo lasii yani waxa waaye marba si tadarujahay shaqada ayuu soconaysaa insha allahu tacaala marka sidaasna idina la socda